kulaajka waas-khaliif ee beledweyne oo walkabarada anyaal aqoonqe iyo weliba muusiniin rooga dalka dibadiisa ardayda aqoonta ee ka jaranka deeqay dharkii yuniformka ee la kadhakado dugsiga shaafi cabdikariin caddow oo ee wakiilka wareejiyowka deegdaas oo ku hadaliyana bogaadi arintan isuna sidoo kale maamulaha kuleejka aqoonta ogaas khaliif ee beledweyne ka wareejiy dharka waxaan maanta soo gaarsiinay sidaa arkaysiinba yuniformkii ay ku dhiganayeen dugsiga qur-aanka maadaama ay soo dhadaa bishii barakeysneed ee ramadaan inaan u keena khamiisyo iyo koofiyaal oo markaas ayada baahidooda inay ku dhigtaan dugsi qur-aanka aheyd horey waxaa u soo gaarsiinay agabyo kala duwan oo hadday ahaan lahayd jiifkoodii iyo yuniformkoodii iskuulka maanta waa u taaganahayna waxaan soo gaarsiinay yuniformkii ay ku dhigan lahaayeen dugsi qur-aanka waxaana soo sadaqaystay walaalo muxsiniina waxaan leeyahay ilaahay ijri xasanaada ka siiyo bedel khayr qabana ilaahay ha ugu bedelo marka intaas ugu soo gudbo collejka agoonta ugaas khaliif meel uu si gooniya ugu tiirsan yahay ma jirto waxaa garabkeyga taagan maamulihii collejka ardada intooda badan collejkan ku jirtaa ma haystaan kafaalad qaad waxay u baahan yihiin dad muxsiniin ah oo kafaalad qaada waxaa kaloo kolleejka ugu darnaa ee maamulahan ka wada hadalnaan waxay ahayd masaajidkii lagu dukan lahaa salaada inuu muddo dhowr sana oo ka burbursan yahay oo bibaxooyinkii isdabajooggaha ee beledweyne ka dhacay ay burburiyeen waxaan u baahannahay dad muxsiniin ah isu tegey ama shaksi ah ee masaajidkaas kafaalad qaada una dhisa agoontaas kolleejkaas ku jirtay ugaas khaliif waxaan leeyahay intii hadda soo sadaqaysatay ilaahay ijri xasanaada ka siiyo inta hadda kabacdi wax usoo baxsan doonto kolleejkaasi ilmahaas aqoontaa yatiintaani ilaahay ay kan ijri xasanaada ka siiya sidoo kale maamulaha kuleejka aqoonta ogaas khaliif aadan shariif aamiin iyo weliba dhanishayn kuma hadnagay dadka muslimiinta diirsiyowka dharka yuniformka ee yaalka ka dhegkada dugsiga qur-aanka khamiisyadaas oo yuniform loogu talagalay inay ku dhigtaan dugsiga qur-aanka ah waxaana soo gaarsiiyey dad walaalaheenna ah oo muxsiniin ah oo aan xusay reeriiraan ah alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan ilaahay uga baryaynaa meesha ay ka soo bixiyeen dhaqaalahaasi wax ka khayr badan ilaahay ugu bedelo ilaahay oo sababa uga dhigo in uu dunuubtooda ku dhaafo ayaga iyo waalidiintooda ciribtooda dambena uu ku wanaajiyo uu ilaahay ka dhigo ayaga iyo waalidiintooda fardowsa acla aljanna marka alxamdulilah rabbilcaalamiin halkaasi waxaan uga gudbayaa walaalaha soo xusay carruurtaas agoonta oo aabbayaasha ilahay naga hormariyey inay yunafkaas quruxda badan ay dugsiga qur-aanka ku dhigtaan ilaahay waxaan uga baryaynaa in amuurahooda adduunya aakir ilaahay fududeeyo waxaan ku darsanayaa masjidka ku dhisan xarunta agoonta owaas khaliif ee degmada beledweyne waa masjid xoogaa u baahan dayactir fiican waa hooseeyaa dhowr goor biibaxa gashay wuxuu rabaa dhulka hoose in si fiican looga shaqeeyo xagga korena waa biyo hoose u daynaya isna wuxuu u baahan yahay in gacanta la saaro si fiican loo qurxiyo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan dalbaynaa inaan helno dad muxsiniin ah hal ama laba ama shan ama hataa dad isu tegey inay masaajidkaas gacan naga siiyaan dayactirkiisii haddii ay magaalada yimaadaan ay noo yimaadaan ay soo booqdaan si ay noola wadaagaan baahida ka jirta masjidka ku yaalla xarunta agoonta ugaas khaliif ee degmada beledweyne warkayga intaasaan ku soo koobahayaa waxaana ku muda ardayda aqoonta ee kajara kuleejka ugaas khaliif ee beledweyne ee ku hadali dareensha iyoona kuma hadnagay dhanka deeqowka dharka yuniformkae magacey wanaaji xasan axmed waxaa ka mid ahaa kuleejka xarunta waas khaliif degmada beledweyne oo dadka khamiistan oo keena oo dugsiga loo dhigtay allaha khayr khayr qaba allaha siiya magaceyga waa qadar cabdicali waxaa ka mid ahay kuleejada ogaanta waas khaliif waxaa maanta noola keenay yulifon oo dugsi lagu galo khamiis waxaan noo keenay dadka noo keen maxaa ilaahay maxaa uga baryaa waxaa noo keeneen wax ka khayr badan inaa ilaahay uga bedelo oo ilmahooda iyo carruurtooda in ilaahay inuu aanan janno uga dhigo